halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosan nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban mitrban herarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastooad naga maqlaysaan waa habeen isniinah todobyolabaatanka bisha abriil sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaan idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
anigu run ahaantii weligay ma qaadan tallaalka ah hooyaday ayaa i xanaanayn jiray aan la noolaa iguma soo hadal qaadeen maadaama aysan aqoon oo ay baadiye ku noolayd tallaalka waan helay xanaano fiican hooyadii silaashan sanaan ka soo gaaray tallaalkana waan helay oo waan qaatay labada dhibcoodo ee dabaysha cudurka dabaysha
kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ka hadlayay qaadashada tallaalka dabaysha ee xilligii ay da'da yaraayeen barnaamijka oo aan uga hadlayno tallaalada cudurrada faafa oo ay dabayshu ku jirto iyo fursadaha ay u helaan carruurta darbijiifka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna warbixinno kala duwan oo iyagana ku saabsan isla barnaamijkan ayaad maqli doontaan iyo weliba xubintii aragtida guuxa dadweynaha iyo weliba sheekada xiisaha badnayd ee lama horaan qaybtii koob iyo labaatanaad marka horese warkii caalamka
kooxaha gurmadka ee caalamka ka socda ayaa ku qulqulaya dalka nebaal oo laba cisho ka hor uu dhulgariir xoog weyn ku dilay ugu yaraan saddex kun iyo toddoba boqol oo qof dhulgariirkan ayaa waxaa ku dhaawacmay in ka badan kumanaan qof kooxaha badbaadada ayaa baaraya burburka hoostiisa si loo hubiyo inay ku jiraan dad nool burburka dhulka iyo dhismaha ayaa caqabad ku ah kooxaha wax badbaadigoobaya isgaarsiinta ayaa ka go-an dhulka fog ee ka baxsan caasimadda madaxa hay-adda samafalka ee exford helen soki ayaa sheegtay in xaaladdu ay tahay dhibaato bani'aadnimo iyo mid dhaqaale oo waddankaasi ku habsatay
kuraasta kiniisad ku taalla bariga magaalada baltimore gobolka maryland ee dalka maraykanka ayaa isniintii maanta ahayd waxaa buuxdhaafiyey dad goobtaasi isugu yimid si ay ugu tacseeyeen nin shan iyo labaatan jir ah oo kasoo jeeda bulshada midoobey maraykanka ninkan oo lagu magacaabo freddy grey ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaadhay maray booliisku xabsiga u taxaabayeen dhimashada grey ayaa noqotay tii ugu dambeysay dhacdooyin isxixigay oo keenay su-aalo iyo dibadbaxyo su-aalaha ayaa la xiriira sidii booliiska iyo bulshada maraykanku ay isula falgalaan qoysaska saaxiibada iyo xubnaha bulshada ayaa u murugooday maser grey laba toddobaad kadib markii uu dhaawac ka soo gaadhay xangullada kadibna uu dhintay markii booliisku uu qabtay si jeelka loo geeyo waxaa dhaawaca keenay ayaanan ilaa iyo imika la garanaynin saraakiisha ayaase sheegay in master grey aanan si wanaagsan loo xakamaynin markii la saaray gaadhigii lagu qaaday dad arinta grey maalin walba u dibadbaxa ayaa dalbanaya in cadaalad la falo dibadbax kale ayaa la qorsheynaya inuu galabta xilliga maraykanka ka dhaco afaafka dhismaha dowladda hoose ee magaalada baltimore dowladda maraykanka ayaa difaacday heshiiskii horudhaca ahaa ee ay la gashay iiraan ee ku saabsanaa xakamaynta hubka nukleerka ee dalkaasi maraykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay mid kii ugu xoog badnaa uguna xakamaha badnaa ee ay dowladda maraykanka weligeed la gasho dal kale kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee u qaabilsan arrimaha siyaasadda wendy sherman ayaa u sheegtay urur ay leeyihiin dadka yuhuudda in heshiiskan uu dowladda israel siinayo ilaalin iyo damaanad iyadoo ay sii daba dheeraynayso arrintani muddada iiraan ku samaysan karto hubka nucleerka shirman ayaa sheegtay in haddii heshiiskan la taageeri waayo ay suurtagal tahay in iiraan ay si degdega u samaysato hubka nukleerka taasoo xiisadda bariga dhexana kasii darta dhinacyada ka qayb qaadanaya wadahadalka nukleerka iiraan ayaa lagu wadaa in dabayaaqada bisha juun ay saxiixdaan heshiis kama dambaysa
dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in laba qof oo loo haysto inay daroogo gudbinayeen lagana badbaadiyo in lagu toogto dalka indonesiya ayaa wasaaradda arrimaha dibadda australia ay ku baaqday uguna baaqday xukuumadda jakarta isniintii maanta ahayd inay dib u dhigto dilalkaasi tan iyo inta ee deymaha musuq maasuqa la xiriira dacwadooda laga baadhayo wasiirka arrimaha dibadda australia ayaa ku dooday in in qaadiyaasha dacwaddu ay weydiisteen tobannaan kun oo dollar si ay labada nin ugu xukumaan wax ka yar laba sano xadhiga mas-uuliyiinta indonesiya ayaa sheegay in dadkan u dhashay australia ay quus- ka quusteen racfaanadii u bannaanaay oo dhan sharci yaqaan u dhashay indonesiya oo difaacaya labada nin ayaa sheegay inuu doonayo in baadhitaan lagu sameeyo waxa uu ku sheegayo inay ahayd hannaan cadaalad darraa oo lagu sameeyey dacwadda
halkaaad warkaasi kala socotaan ama aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington soomaaliya iyo dhulka kale ee ay soomaalidu degto ee geeska afrika ayaa waxaa ku nool caruur fara badan oo durbajiifa caruurtaasi waxay isugu jiraan kuwo waalidiintooda ay dhinteen oo rajanimo kusoo koray iyo kuwo ay colaadda iyo abaaraha dartood ay kala kulmeen waalidiintood iyo kuwa qoysaska ah barakacayaasha ah ka soo jeeda oo waayey daryeelkii ay u baahnaayeen caruurtaasi ayaana mar kale marka lagasoo lagasoo laga soo tago fursadaha kale ee nolosha waxaa xitaa aysan heli karin tallaalka cudurka dabaysha ee lacag la-aanta waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray caruurta derbijiifka ee ku dayacan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa inta badan la tilmaamaa inay halis ugu jiraan qaadista noocyo kamida cudurada la isqaadsiiyo iyo faafitaankoodaba maadaama aanay haysan daryeel waalid iyo xanaanadii dhinaca nolosha ee ay u baahnaayeen doctor cabdifataax ibraahim waa ku-xigeenka hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jamhuuriya waxaana uu v o a uga waramay sida ay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ugu soo kordhayeen caruurta derbijiifka ah iyo sida ay caruurtaasi ugu nugul yihiin inay qaadaan cudurrada faafa oo ay dabayshu ugu horreyso marka aad dhex marto magaalada muqdisho een, waxaad arkaysaa een, tiro badan oo dhalinyaro ah oo aad da-dooda u yartahay oo dhibaataysan oo qaarkood xataa laga yaabo inay eh, ku sarqaansan yihiin koolo ama xabag ay afka ku wataan dhallinyaradaas oo tiradooda ay aada usoo badanayso baryahan eh, maadaama ay dagaalo iyo dhibaatooyin badan wadanka uu kasoo kabsanayo marka eh, dadkaas waxay ay dhibaatooyinka ay kasoo gaaraan badanaa cuntooyinka ay cunaan iyo waxyaalaha ay cabaayaan iyo meelaha hooyiga ay ku nool yihiin oo ah meelaha wadooyinka iyo iyo maqaayadaha agtooda iyo meelaha muxuu ahay qashan qubyada agteeda sidaas darteed marka guri la-aantaas waxaa ka dhalan kara daryeel la-aan dhinaca caafimaadka waxaa kaloo ka dhalan kara nolol xumo inay soo wajahdo dadkaas aadka u yaryar waxaa kaloo ka imaan kara cudurro aad u daran oo chronic disease ah sida cudurada neef mareenka la yihahdo ama respiratoryga waxaa kaloo ka mid ah cudurada infectionska la yihahdo ama faafa cuduradaas waxaana ka mid ah dabeysho ilmahaas marka markay ku dhacdo marka in cuduradaas ay ku dhacaan muxuu ahaye waxay ugu nugul yihiin waxyaalaha ay cunaan cuntada ay cunaan waxaa laga yaaba inay qashin kala soo baxaan cuntooyinkaas marka ay cunayaan maadaama ay yihiin cuntooyin wasaqaysan oo laga yaaba inay banaanada ku saxaroodaan oo aysan musqulo fiican aysan haysanin waxaa laga yaaba cuntooyinkaas ay cunayaan biyahay caban inay contaminated noqdaan hadhoodiina viruskii iyo cuduradii la sheegaya inuu afkooda uu maro uu galo kadibna muxuu ahaaye jirkooda uu galo mandhiciraha uu tago kadibna ay saxaroodaan saxaradoodana ay contaminated ay noqoto saxaradaas marka ay ka dhalato from feases to food in ay muxuu ahaye even xataa cayaanada duula xataa inay u qaadaan oo muxuu ahaye cudurka saas uu ku faafo doctor cabdifataax ibraahim ayaa dhanka kale xusay in waqtiyada ay socdaan ololaha tallaalka ciribtirka cudurka dabaysha aan la soo xasuusan caruurta derbijiifka islamarkaana aanay jirin cid xil gaara iska saarta waxaana uu tala ahaan u soo jeediyey in qaybaha bulshadu ay ku baraarugsanaadaan daryeelka ay mudan yihiin ubadkaasi waxaa jirto in waxa keliya loogu guuleysan karo cudurada faafa sida polio kale inay ugu weyn tahay oo keliya inuu leeyahay prevention waa in laga hortago bes ka hortagiisa marka waxaa ugu weyn immunization oo talaalka in dadka la talaalo marka waxaa dhacdo su-aasha taagan waxay tahay talaalka badanaa waa ognahay guryaha iyo alageeya iyo dadka waalidiinta le ilmaha yaryar talaalayo maadaama dadkan aysan haysan waalidiin oo ay dad banaanka jiifo oo derbiyada ay yihiin maskaxdooda ama xiskoodana uu maqan yahay waxaa dhici karta xataa in aysan muxuu ahay ku qaabilin ama aysan xataa fursad u helin inay talaal u helaan marka waxaan ku boorin lahaa oo kale dadka indheergaradka oo sida culummada oo kale dadka muxuu ahaye bulshada rayidka in dadkaas ay mas-uuliyad iska saaraan oo la sameeyo meelooyin lagu xanaaneeyo si la helo ugu yaraan meel loogu soo hagaago oo dadka talaalayo ay goobahooda ugu yimaadaan oo ay talaalka saas ku helaan dhibaatada ay qabaan ubadka hoy la-aanta ee ku dayacan wadooyinka muqdisho iyo xaaladda caafimaad darro ee ay wehelka u yihiin ayaa waxaa si kooban uga hadlay axmed cumar baashi oo ka tirsan waxgaradka muqdisho waxaan filayaa dadka darbijiifka ah ee caruurta ee masaakiinta ah dhibaatooyin badan baa haysta mid amni mid maaragtay caafimaad mid nole- nololeed marka haddaan ka taabto dhinaca caafimaadka waxa weeyaan dhib weyn baa ka jira mid ayaga lafahaantooda u qabsanaya oo caafimaad xumo iyo cudurro ayaga ku dhacahaya oo ay nafaqadarradaas iyo dhibaatadaas ay keenayso iyo ma inay noqon karaan xanuuno fara badan oo dadka noocaas ah aada ugu badan oo ay kala qaadaan oo dhexdooda ku faafi kara taas dabadeedna usoo gudbi kara bulshada oo ay ka mid yihiin cudurrada maaragtay sida idiska sida cudurrada maaragtay viruska ah ee maaragtay ku dhaca beerka hepatitiska c-ga iyo b-ga waxaasoo aad loogu kala qaado waxyaabaha nadaafad darrada ah ee ee qaabdhaqanka xun ee ka jira darbi- meelaha kabacdan usoo gudbi kara bulshada cudurka dabaysha si aad ay ugu nugul yihiin dhinac waa dhinac nadaafadda oo cudurka dabaysha waxyaabaha lagu kala qaado waxa weya nadaafad la-aanta keenta dhinaca sixa maaragtay aan aadin iska nadiifinayn maadaama ay dad aan nadaafadiisan haysanin meelo dayacan oo maaragtay wasakda ay taalo ay ku nool yihiin saxarada iyo banaanka ay taalo dhulka waxaa weeye meelaha ugu sahlan oo cudurka dabaysha ay ku faafi karto marka sidaas aad bay ugu nugul yihiin dhinaca kalena waa dad dayacan oo waxa weeye wax ka qabadkii oo loo qaban lahaa ee daryeelkii aysan aan haysanin nafaqa aan haysanin markiina waa ka- difaacooduna aad buu daciif u yahay marka dhib weyn bay ka heli karaan xagga caafimaadka bulshadan u ka heli karaan laf ahaantoodana ugu dhici karaan dhibaatooyin badan usoo gaari karaan marka arrintaasi dabcan waa arrin muhiim ah oo xagga caafimaadka muhiim ah in wax laga qabto si looga hortago in ay dad bulshadu ay halkaa dhib kasoo gaaro cabdiwahaab cabdulaahi oo ka mid a waalidiinta magaalada muqdisho ayaa qeexay inuu aada uga xanuunsado xaaladda adag ay xilligan ku jiraan caruurta derbijiifka waxaana uu ka warbixiyey qaar ka mida dhibaatooyinka xagga nolosha iyo caafimaadkaba kala soo gudboonaada ilmahaasi runtii aad iyo aad bay ii dhibtaa markaan arko ciyaal soomaaliyeed oo bannaanaha jooga habeenkii jiifa xiliyadan gaar ahaan oo ay jiraan roobabkii oo dadkii guryaha ku jira xataa qaarkood ay cabanayaan ciyaalkaas runtii dhibaatooyin fara badan ayay bannaanka u yaalaan kuwa haya iyo kuwa kusoo socda waxaa ka mid a inay u nugul yihiin cudurro aad iyo aad u badan sida cudurka dabaysha oo kale in ay u nugul yihiin cudurrada infectionada lagu kala qaado cudurrada biyaha ka dhasha iyo wasaqda markaan magaalada marayo markaan arko runtii iyagoo noocaasa aad iyo aad bay ii dhibtaa aaba ahaan anoo dhinaceeda ka dareemaya kuwii aniga aan dhalay iyo iyo iyaga xaaladda ay ku jiraan marka waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa dowladda federaalka iyo cid walba oo soomaaliyeed oo mas-uulah dalha joogta ama dibadda ha joogaan in arrintaas aad iyo aad ay uga fikiraan loo diyaariyo qorsho ciyaalkaas xanaaneyn deg deg ay u baahan yihiin waayo waa mustaqbalkii waddanka ugu dambayntii brofeor maxamuud axmed jimcaale oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho ayaa marka laga soo tago halista ay ilmaha derbijiifka ugu jiraan inay soo ritaan noocyo ka mid a cudurrada faafa oo ay ugu horreyso boolyada ayaa waxa uu dhanka kale tilmaamay in dhallaankaasi haddii aanay daryeel helin ay mustaqbalka dhexli karaan coqdad aan dhammaad lahayn oo iyaga ka sakoow waxyeella ka soo gaari karto bulshada inteeda kale horta marka ugu horeysa caruurtaas darbeejiifka ahu waxay ka mid yihiin caruurteenna een waxaa dhalay dad annaga oo kale ah waxaa laga yaabaa qaarkood inay agoon yihiin oo waalidiintood ay dhinteen een marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay in mujtamaca oo dhan ee caruurtaas ay xil ay iska saaraan een haddii aan caruurtaas xil aan la iska saarin taas waxay eh, khatar u tahay mustaqbalka mujtamaca oo dhan ay khatar ku tahay waa qayb ka mid a musta- ar- ubadku waa mu- mustaqbalkeenni marka waxaan arkaynaa qayb ka mid a mustaqbalkii ummadda oo oo dayacan een eh, ta- tan kale oo aad arkaysaan halkaas waxa waaye caruurtaas een waxay noqonayaan berrito kuwa cuqdada cuqdad ka qaba mujtamaca maadaama ay daryeelkii ay xaqa u lahaayeen ay waayeen waxay u nugul yihiin inay ka faa'idaystaan dadka ee mujtamacan colka la ah inay ka faa'idaystaan maadaama ay soo baxayaan hadhow kuwa daryeel aan helin oo oo mujtamacana cuqdad ka qaba waxaad arkaysaan ummadda carruurtaasi inay u nugul yihiin wax kasta oo cudur ah wax kasta oo oo dhibaato ah oo ma- ma- maskaxdooda een ku reebi kara cuqdad mustaqbalkana ka dhigi ka dhigi kara een b- miino waqti ku xiran oo maaragtay laga yaabo hadhow mustaqbalka inay mujtamaca dhib u geystaan waxaan marka soo jeedinayaa inaan eh, caruurtaas aan ka soo qaadno caruurteena oo kale een dhinac kasta oo mujtamaca ka midana uu xilka ka saaran uu guto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale wariyaheena magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa isna la hadlay qaar ka mid a dhallinyarada gobolka si uu wax uga weydiiyo inay talaalka qaateen caruurnimadoodii iyo in kale warbixintan ayuuna nooga soo diray caruurta darbajiifka ah ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee puntland islamarkaana aan haysan daryeelada caafimaadka iyo nolosha waa kuwa inta badan aan helin tallaalada oo booliyada ay ka mid tahay waxaana howlwadeennada caafimaadka ay ka digayaan inay ka dhalan karto in si sahlan uu ku fido fayraska booliyada caruurta kale ee iyagana aan helin tallaalka waa kuwa ku soo barbaaray miyiga ee aan helin yaraantoodii daryeel caafimaad oo joogto ah cumar maxamuud xasan waxaan kula kulmay magaalada garowe inkastoo uu qaangaar yahay wuxuu yaraantiisii kusoo barbaaray miyiga waxaana weydiiyey inuu horay usoo qaatay wax tallaalah anigu run ahaantii weligay ma qaadan tallaalka ah hooyaday ayaa i xanaaneyn jidhay aan la noolaa intii yaraantaydii ilaa intaan ka soo gaarayay shan sano iguma soo hadal qaadeen maadaama aysan aqoon oo ay baadiye ku noolayd aysan wax aqoona u lahayn tallaalka iyo wuxuu yahay ausan gaarin xarumaha baadiyaha tallaalkuna laakiin wax tallaala ma qaadan mana garanayo wax faa'iidayo oo dadka u leeyahay cumar ayaa in badan waxa uu maqlay maadaama uusan wax tallaal ahi yaraantiisa soo qaadan in uu khatar ugu jiri karo cuduro badan oo booliyada ay ka mid tahay haddaan weydiiyey waxay ii sheegeen inuu faa'iido fiican u leeyahay ka hortagga cudurkan oo uusan badanaana ku dhicin dhallinyarada tallaalka qaadata cudurkaasi caruurta ku barbaartay dayaca ama nolosha darbijiifka ayaa sidoo kale aan muhiimad gaar ahi siinin naadinta digniinada cudurada khatarta maadaama aysan haysan waalid daryeel joogto ah la daba taagan cabdiraxmaan cawil cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay caruurta nasiibka u yeeshay inuu helo nolol fiican waxaana si ka duwan cumar uu aaminsan yahay muhiimadda tallaalka uu u leeyahay ubadka talaalka waan helay xanaano fiican hooyadii sisilaahan sanaan ka soo gaaray talaalkana waan helay oo waan qaatay labada dhibcood ee dabeysha cudurka dabeysha waxaan ka badbaaday horta dhimashada rabbiba haya inaan naafoobo jirkay ku naafoobo waxaan arkay dhalinyaro badan oo dee cudurka aan talaalkiisa qaadan oo dee cudurka ku dhaco curyaamay oo dee lixda lixaad wax ka dhimeyn marka waxaan faa'iidooyinkaas ayuu aan ku helay faa'iidooyinkaas bulshada u leeyahay dhakhaatiirta caafimaadka ayaa qaba in da' kasta oo aan helin talaalka uu haleeli karo fayraska boolyada loona baahan yahay in il gaara lagu eego caruurta dayacan ee aan haysan waalid daryeela sida uu barnaamijka u sheegay maxamuud aadan kilwe oo ah howlwadeen caafimaad oo ka howlgala xarunta caafimaadka daryeel ee magaalada garowe ciyaalka darbijiefka ahi waxay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin ilmaha yarka ah habeen walba sharoobada iyo kiniiniga loo gadayo waxaan aada u jeclaan lahaa in horta marka hore la helo cid aada u daryeesha oo xoogga saarta muhiimadda darbijiifka sida baalashlaha cudurkan dabeyshu qofka waxa uu ka weeraraa marka ugu horeysa waa xididada xididada halboolayaasha meelaha ay moskaliska ah cudurkan cudurkan waxa uu naafayaa saacado gudahood qofka haddii uu ku dhaco wuxuu ku dhici karaa qof yar iyo qof weynba kilwe ayaa qabaa in caruurta darbijiifka ah ee ku dhex nool bulshada uu si sahlan ku faafin karo fayraska booliyada haddii uu haleelo
waxaa lagu kala qaadi karaa qof waca marka marka uu ilmihii darbijiifka ahaa ama aada waxsiisid ama uu kaba kuu baalasho dee atleast waa xunbaad ka qaadaysaa ama xanuuno kala hawado ama kugu qufaco ama dee inta badan dadka hoostay ka soo galaan marka ay u shaqaynayaan baalashlaha weyataasi iyo wixii bulshada dadka la shaqaynaya dhibaatada ugu weyn oo lagu kala qaadi karaa khaas ahaan puntland waxa weeyaan ciyaal yar yaraba waxaa arkaysaa oo gawaarida daaqada haysta ciyaalkaasi hoy ma laha cid ma daryeesho dawo ma helayaanin saasoo ay tahan hadduu cudurka ku dhaco boqol kiiba boqol waxay u gudbin karaan in bulsho weynta isticmaasha gaariga loo yaqaano blka ee ku dhaqan deegaanada puntland waxaan aada u danayn lahaa in ilgaara ay ku fiiriyaan khaas ahaan culimmadu hadeer culimmadaa dadka wax u qabata inta badan wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegtay in dhankooda ay wadaan dadaallo lagu gaarsiinayo tallaalka caruurta dayacan ee darbijiifka ee aan lahayn waalid xanaaneeya ama kafaalo qaada mas-uuliyaddiisa sida uu barnaamijka u sheegay eegasmaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland dr cabdirasaaq xirsi xasan
aad aad baa mahadsantay mar labaad idaacadda fiona waa mahad celinaa qeybta ay ka tahay la dagaalanka cudurka dabeysha ee sanadii ugu dambeeyey soomaaliya qeybo ka mid ah ka dilaacay haddaa u soo noqdo su-aashaada runtii waxaa oran karnaa waxaa jira ciyaal badan oo soomaaliyeed oo darbijiifa ama dayacan oo meelo badan yaalla waddanka ka mid ah waxayna u baahan yihiin adeeg caafimaad iyo waxbarasho inay helaan gaar ahaan haddaa usoo noqdo cudurka dabeysha tallaalkiisa caruurtaas waxaa la gaarsiiyaa inta laga gaari karo marar badan xiliyada ay socdaan ololayaasha oo runtii aan shaqaale caafimaadka lagu wacyigeliyo inay caruur kasta oo u ah muxuu ahaa in la siiyo tallaalkaas cudurka dabeysha in meel kasta ay kala kulmaan ay siiyaan hadday xaafadaha u tagaan iyo haddii markii wadooyinka iyo magaalada marayaan bay siiyaan marka waxaan rajeynayaa aan ognahay inay muxuu xiliyadaasi ololuhu u socday ay helaan muxuu ahaa inta nasiibka u hesha inay tallaalkaas ay helaan
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland ayaa tilmaamay in qorshahan uu qayb ka yahay in tallaalka ay helaan dhammaan caruurta si siman duruufo kasta ama dabaqad kasta oo ay ku sugan yihiin
laba arrimoodba xooga waa la saaraa gaar ahaan shaqaaluhu marka ay ay ololaha wadaan magaalooyinka waaweyn in muxuu ahaa wadooyinka iyo meesha ku helaan caruurtaas ay siiyaan tallaalka sidoo kale waxaa xooga la saara waxaa jira xarumo laga yaaba meelaha qaarkood in lagu urusho caruurtaasi oo magaalooyinka waaweyn ku yaala xarumahaasna shaqaalu way tagaan booqasho ayay u tagaan si ay tallaalkaas u siiyaan marka meelahaas labadaas shaqo ayay badan ay qabtaan oo ah markay ololahay wadaan inay meelaha wadooyinka iyo meesha kula kulmaan ay ku siiyaan ayna booqdaan meelaha lagu xanaaneeyo oo magaalooyinka qaarkood ku yaala ujeedooyinka wasaaradda caafimaadka godollada puntland iyo soomaaliya ee ka leedahay waxa weeye marka hore in la gaaro ilmo kasta oo ka yar muxuu ahaa toban sano ama shan sano hadba markaas sida loogu talagalay in lagu gaarsiiyo tallaalka ilmahaasi hadday ahaan lahaayeen kuwa darbajiifa iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa guryo ku nooloo shacabkooda la nool intaba marka mas-uuliyaddana saaran waxa weeye gaarsiinta muxuuha tallaalkaasi iyo caruurtaasi meel kasta ay joogaan
nuux muuse birjeeb barnaamijka poliyada v o a
aada buu mahadsan yahay waryaheena nuux muuse barjeeb waxaa bulshada ku dhex jira dad yaraantoodii aan helin fursadaha tallaalka iyo daryeel oo ku soo koray derbijiifnimo laakiin marka ay weynaadaan noloshoodu isbedeshay qaar ka mida dadkaasi ayaa goostay inay ka shaqeeyaan dhibaatadii ay xanuunkeeda soo arkeen oo ay caawiyaan caruurta maanta ku jirta dadkaasi waxaa ka mid ah aadan maxamed cusmaan oo waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere uu la hadlay wallahi anaga waagaan darbajiifta heenay cid noo daryeeli jirta male ama cid noo aaba yeeshay saa daraadeed xarun caafimaad lamaan xariiri jirin cidna kaxayso xarun caafimaadna geysana ma jirin saa daraadeed darbiya baan kusoo kornay sida ilmaha rajooyinka iyo agoonta iyo dadka aan muxuu ahaay meelaha hoyga oo lagu hoydo cid hadda mas-uulka aan jirin dhibaato badan baa muxuu ahaay dhibaato badan baa ku dhacday ha yaasiin waxaa kaloon kugu darya annaga waagaan yareenay markay yidhaahda muxuu ahaay halkan waa gooba caafimaad waan ka cariri jirnay inkastoo noogala sheekeyn jir war dadka muxuu ahaa sidiina oo kaleeto waa la hado oo meelo kalea loo dhafso waa la iibsadaan ugu carari jirin darteed oo aqoonla-aantana muxuu iftiinlaan ay tahay aqoonna u laheen tallaalka iyo muxuu ahaa arrimaha caafimaadka ku saabsan aan garan jirin waxaan ahaan jiray dad bulshadaba ka cararo oo muxuu ahaa lele aan leenahay war amaan leen hadaa iyo amaatan hadda aad ku jirtaan muxuu ahay mid ka fiican amadaba hadda macnaha aad aadi karin darteed aan ugu carari jirino maadaama oon cid noo aaba yeeshay muxuu ahaa aan jirin oo muxuu ahaa aan aan ku tiirsannahay oo aan ku xisaabtamayna jira saa daraadba waan dadku waan ka carari jirnay cid aan la xiriira ma jirin qofkana yidhahdo war muxuu xarun caafimaad ma jirtin waan ka cariri aadan hadda waxaad ka mid tahay dadka u ololeeya carruurta iyo mustaqbalkoodu si ay uga bedelaadaan noloshii adkayd ee aad soo martay sidee bay haatan uga duwan tahay noloshan aad ka shaqaynayso dadkii ee aad daryeelayso ee carruurtii waddooyinka aad dhiirigelinayso maxaadse u qabataan marka ololayaasha noocan oo kale ay jiraan hadda anigu nin weyna mas-uul baa nahay alxamdulilah ilahi waa naga soo saar inta id aheyd hadda sidii dadka annaga aan soo marna ay ahaayeen dadka aan aragna waan qaadnaa xarumaha caafimaadkaan geynaa hay-adaha mas-uulka baan wacnaa oon dhahnaa muxuu r arrin noocaasa baa jidha muxuu ahaa noola yimaado oo dadkan muxuu ahay haloo daryeelo oo muxuu aha la diya xarumaha caafimaadka arrimo fara badan baa iska jira muxuu ahaa diyaacad fara badan baa jirta yaasin wallahi yaasinow qofka bini-aadanka markuu muxuu ahay sidiisaba iska macnaha daryeel xuma ay haysato waa inaa u tegtid waa u tagnaa muxuu ahay waxaan dhahnaa war war muxuu ahay saan annagaa soo marnay ee danna inkuguma jirto waa wacagelinaa waa farxad gelinaa wax baan siinaa mararka qaar intaan maqaayadaha tagnaa muxuu ahay usoo iibinaa cunto iyo muxuu ahay cabitaanna usoo iibinaa dhahnaa muxuu ahay war arrintaa waa laga fiican yahay annagaa soo marnay walaalihiina annagan ilaahay waa naga saaray annagana waxaan doonaynaa inaan muxuu ahay ku fiirsina la yacaani darbajiifkan waa wacagelinaa muxuu ahay qaar waa naga qaataan qaarna waa nagu gacan sayreen muxuu ahay iyagoo wala sarqaan bay muxuu ahay naga cararaan intaan qabanno waa muxuu ahay waa wacagelino muxuu ahay meel wanaagsan oo marno hadda rag badan baan kasoo saarniyo muxuu ahay darbijifayo haddana muxuu ahay mustaqbal ii samaystay muxuu ahay hataa shaqooyin loo abuuray anigu waxaan oran lahay muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan dhihi lahay ama khaasatan gobo gobolada looga hadlo af soomaaliga dadka darbajiifka ama ciddan aysa aa jirin ama cidna ay u maqneen muxuu ahay ama cidla ay u qodneen waxaan dhihi lahaa dadka sida oo kaleeto annaga wixii soo marnay oon dhibaato iyo muxuu ahay kasoo marnay qaxar aan lagu fiirsanin hala yidhaahdo muxuu hala wacygeliye muxuu xarumaha caafimaadkana hala geeyo kaasi waxa uu ahaa aadan maxamed cusmaan oo u warramaya waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
waayo waa caashee asliya iga fur albaabka soo dhawow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abbaayo
aamiin walaashay allaha noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliyee aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sanadka ugu horeeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugeyga tallaalo cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuhu geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
weli waxaad la socotaan v o a washington haatan oo dhinacii kaalmaha sugaanta aan soo qabto hees ka mid ah heesaha banaadiriga
Thank you.
ka dhacay maxamed ow heestaasi banaamijka inta haddaan kaga gudubno waxaan dadweynaha aan u haynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada goordhow waxaad maqli doontaan qeybtii kow iyo labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo inoo hayay wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
wacan dhegaystayaal siyaal waa barnaamijka dareenka bulshada barnaamijka dareenka bulshada toddobaad walba wuxuu idinkaga imaadaa mid ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waxaana maanta barnaamijka uu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka waxaan uga hadlaynaa arrinta muranka xildhibaanada loo sameeyey maamulka jubba oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan ku sugannahay haatan xaafadda cadaada oo aan barnaamijka ku qabanayno waxaa ila jooga idris cabdi dhakhtar oo isaguo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhabo xasan cusmaan axmed oo ah abwaan soomaaliyeed oo isaguna ku sugan magaalada baydhabo iyo shariif haadley waxaa ugu horrayntii hadlay idris soomaalida laba waay horta waa kuwo xaq ku taagan oo xaqoodii inay ka hadlaan la rabay oo dulmi u taagan ama dulmi taageerayaa jira kuwo dulmi u taagan oo dulmi taageerayana waa jiraa waxa waaye dhulkan jubbooyinka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sidiisaba sabcal ashraaf waaye waa eridan kismaayo i jamaama iyo afmadow dhulkaas dad baa deegaankaas iska leh sabca ashraaf baa la dhahaa waa dadka waamo joro gollo iyo gabiib dadka la dhahayo waaye tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato tuulooyinka meesha hoos imaanaya dhammaan gobolladaas laajada ee tuulooyinkaas waxa waaye dadka deegaankaa iska leh dad aan deegaanka ahayn oo nin kor laga keenay ayaa la keenay dadkii hadda deegaankii la siinayaa anigu arrintaa waa ka soo horjeedaa waa arrin aan suurtagal ahayn mana qabi in meeshaasi ay wax ka soo baxayaan waa mahadsantahay idris waxaan siinayaa shariif hadley run ahaantii horta haddaan ka hadlno arrintan maamulka jubbaland waxaad moodaa in weli soomaaliya ay ka mid tahay dagaaladii ama ahligii weli inay ku jiraan oo la bedelay laakiin ninkii maamul samaysta kolleyba waxaan filayaa in maamulkaasi isagu uu samaystay islamarkaasna gaar uu u yahay wixii ugu soo bixi doonana allahu aclam abwaan xasan waad maqlaysay saaxiibka idris iyo saaxiibka shariif hadley adigana maxaad ka leedahay bismi illahi raxmaan raxiim anugu waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah oo wada dhashay dhaqan baan horaan lahayn isku diin baan ahayn isku jinsiyad baan ahayn deegaanka wuu ka wada dhexeeyey soomaalida ma aha marka in la yidhaahdo waxa weeyaan ree hebel haan u diidno ama ree hebel haan siino anugu waxaan qabaa soomaalida inaan la kala geynin inaan la kala waxayno waayo soomaalidu waxay soo martay dhib weyn bay soo martay waxaa jira abwaan gabiyo wuxuu yidhi gaf hadduuba yimaado oo walaalkii kala guuro gacalkii u sokeeyey hadduu goobtaa wada joogo garta ma mid baa lagu goyni buhi mise cadaalad baa lagu aamini maamul markii la samaynayo waxaa la rabaa cadaalad in la sameeyo in la kala geeya ma aha anugu waxaan qabaa soomaalidu way wada dhalatay waddanka wuu ka wada dhexeeya dadka wuu ka wada dhexeeya deegaanka wuu ka wada dhexeeya waxa weeyaan dadkii iska lahaa meesha ee deganaan jira ee soomaaliyeed ee walaalaha ahaayeen kii kor uga yimidna wuula nool in wixiisii la siiyo oon la caburinin oon la waxaynin ayaan anigu qabaa
idris adaan kusoo laabanay maxaad isdhihi kartaa waad maqlaysaa abwaanka sida uu leeyahay soomaalida dhulka waa uu ka wada dhexeeyaa waa dad walaalo ah suu sheegaya soomaali soomaali waqti ay ahaan jirtay hadda ma kala aha soomaali soomaali soomaali oo dowlado shisheeye ay wataan waaye hadda waxaa baarlamaanka la sheegaya meesha lagu dhisay konton iyo afar xubnood waa hal qabiil waay dadkii oo meesha oo ugu tira badnaa oo deegaanka iska lahaana sagaal iyo laba iyo afar meelahaasaa la kala siiyey arrintaasaan ka soo horjeednaa ma aha mid sharci ah waxa waaye waxaana wata dowladahan deriska ayaa wata barnaamijkaasi waana ugu talagaleen inay soomaali kala dido oo qabiilqabiil yaa qoomi ay isu disho arrintaasaan ka soo horjeednaa arrin aan raalli ka nahay maaha dadka deegaanka waa la yaqaanaa deegaanada waxaa ka mid ah jamaam oo kale kamsuuma sanguuni buulayaaq mugambo faango maanamofo koban araale buulaguduud yoontooy dhulkaas waxaa dega dadka laajadooda fiiri dadka iska leh me dad kalaa la keenooyaa sidoo kale maxaa la afmadow waxa waaye dhoble jaldiis taabto qooqaani shaamo diife xaliim cadey cabdila biroole fiiri magaca le fiiri dadkii deegaankaas ugu tira badnaa ayaa laga tegey
run ahaantii soomaaliya oo idilaha haddaan ka hadalnaba gacan ku jirtaba run ahaantii maanta ninkii meel ama buul ama samaysta wuxuu mudan yahay in la ixtiraamo midda kalena maamulada iminka ka jira waxaad ka wadaa in in la ixtiraamo maamulkaas jubba ayuu muday aad iyo aad midowda yurub iyo urur goboleedka igad kulli waa ay ixtiraameen waxay u ixtiraameenna waxya micnaha ku jiro kolley waddankana isagaaba ayuu waxaa waaye waxaaba haystaba macnaha shisheeye oo gacanta ayuu ugu jiraa waddankeena marka in aan dib u soo ceshano ama buulkooba aan dhisane aa ka fiican haya buhani waad maqlaysaa saaxiibada idris iyo shariifaadley fikradahooda labadooda horta waan maqlaa doodooda aniga laakiin ma qabo in meeshaa la kala istaago ma qabo anugu waxaan qabaa in soomaalida laysu soo jiido cid kasta oo wax tabata ama meel dhib ka sheegata in la xalliyo haddii laakiin dhagaha laga furaysto oo qofkii aan la qancinin oon laysu soo jiidin oo walaalnimadii iyo soomaalinimadii iyo wanaaggii iyo sharaftii aan la soo celinin ay soomaalidu lahaan jirtay dee ninna waxuma suuroobayo anu taasaan qaba anu waxaan leeyahay yaa soomaalida yaan laysku dirin ha laysu soo jiido ha laysu soo waxeeyo ciddii wax tabanaysana ha la siiya waxay ka taban haye idris ooma wanaagsan in soomaalida laisku soo jiido soomaaliya horta waxay isugu imaan kartaa marka oo diinta ilaahay la qabsado xarigga ilaahay la qabsado waay qof walba dhulboobu ku jira hadda waa og tahay kasmaa ee, jubbooyinka intuu axmedoobe meesha qabsaday inta qof oo meesha lagu dilay oo dadka deegaanka iska ahaa aniga xigtadeyda hataa qaar ka mid ah meesha lagu dilay wiilaan abti u ahay meesha lagu dilay waxa waaye waa barakicin waaye ninkan oo saaxiibkayga shariifkana wuxuu dhahay ee, do- dowladaha caalamkii igada aqoonsatay annaga kuwaas maba aaminsan ilaaha aaminsannahay laakiin waxaan u sheegaa balaayo kor laga keenay waay oo dadka la rabo soomaali gobol gobol in loo kala gooyo laysku diro oo dagaal uusan ka dhammaanin oo waddankana khayraadkiisa la qaatay arrintaasaan ka soo horjeednaa annaga raalli kama nihin in hal qabiil oo konton iyo afar xubnood la siiyo qabiilada kalena ah, oo dadka ugu tira badnaana laga dhigo maxaa la leeyahay tiro yar in la siiyo arrintaas waan ka soo horjeednaa Een, run ahaantii haddaaba waddankaba ee, kheyraadkiisa iyo waxyaabihiisa dhanba mar horaaba la aruursadayba mar horaana la kala qaybsaday oo mar horaaba divile and rule qaybi oo xukun lagu dhuftay Een, marka dabcan waxaa fiican in qofka marka buul u dhisto ama wax uu samaysto in markaas lagu ixtiraamo annagana mindi mindi ku taag waa laga fiican yahay waxaan soo marnay dhibaatooyin fara badan in aan marka waxaan jecelnahay wadamada kale aan ku daysano oo horumar aan sii samayno
haya buhani waad maqlaysaa saaxiibada doodooda anu doodaasi halkaygun baan anu taagnahay anugu horta sideeduba waxaan rabaa soomaali in laysu keeno soomaali meel kasta ay joogto in laysu keeno kuwa qaxay ee barakacay ee qaxootiyada tegey ee halkaa tegey haddii aysan maamulka ku jirin waa la ogyahay degmooyinka magacyoay leeyihin hadda walaalkay idriis uu tirinaya dad baa deganaa dadkii way barakaceen qaxootiga uma noqon hayo markaa een, guri uma noqon hayo nin walba deegaankiisa ha ku noqdaa la leeyahay markuu soo noqdo haddii dowlad goboleedkii meesha ka jirtay uusan waxba ku yeelanin oon laga qaybgelinin oon dadkii laysu soo jiidin oo ninka kor ka dhawaaqaya iyo ka gudaha aamusan intaba aan laysu keenin anigu waxaan qabaa inuusan waxba hagaagaynin aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen idris cabdi dhakhtar xasan cusmaan axmed iyo shariif hadley oo igala qayb gelayay barnaamijka dareenka bulshada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay mukhtaar mad- maxamed catoosh oo nala socodsiinaya xubintaasi guuxa dadweynaha halkaad ka dhegaysanaysaanna waa barnaamijkii wacyintigelinta dabaysha oo idinkaga manay idaacadda v o a magaalada washington haatanna waa riwaayaddii amaba qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan ee ka soo maaxatay maskaxda wariye cabduqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekada
khiyaarta iska warrama maxaad sheegteen madamadii soo dhawow oo jigla kaala shaah lalacab war waan dhowaaye maxaad ninkaan u xaraysateen sidii waxaad aadinku leedihiin ma waxaad isleedihiin yaan waxba laydinla qaybsan rooblow horta sidaasan maxaa kuu diiday jigrow raggu si wanaagsan buu isu bariidiyaa waxa jirana isugu sheegaa mana aha sidaad u hadlaysid si nin weyn wuxu dhaho war aniga waxba warkayga daafaha ha marinina sida runta ah ayaan ka hadlay ma runtaan laysu sheegi karin oo la diidaya war walaalayaalow hadalka yaan la sii xumayn oo meelo fogfog yuusan ilada gaarin jikra iyo rooblow ee bal marka hore jikrow soo dhowow oo soo fadhiiso war soo ma aragtid ninkaan rooblaahi sida uu iila hadlaayo awal baan enji-ooyadiisa iyo faylasha uu saacad walba uu sito aanu faraha uga qaadnee nin kasta oo yimaada tubcaanoodna rooblama wuxuu rabaa inuu faraqa ku rito asagu maya maya waa aflagaada waxaad waddaa jigrow niyahowna kala badbaadi niyahowna kala badbaadi maalin walba waxaas iyo wax ka badan baad iila timaadaa ood igu tidhaahdaa na kala badbaadi jigrow ani adiga war ma beentaybaa hadda ninka kan cali baashi ah sidii uu u yimid waa la idinkala hadli waayey oo cid aragtay ma jirto waxaan idiin sheegi wax allaale waxaan u sheegi lahaynna meelaan kala hadallaaban weynayba haddii ay sidaatan ku sii socotana runtaannu isu sheegaynaaye gacan bay tegaysaa gacan gacan bay tegaysaa war yaad gacan wax kaga qaadaysaa gacan ninkaad wax kaga qaadi kartaa waaya maalin walba maalin walba sidaa inaad tidhahdaad baratay kowdhe ee soo daaba ninkaad wax kaga maya qaadi kartaa.
maya maya maya dad waaweyn aa la yahay halla kala aayaraysto jigre iyo rooble wax hadal lagu dhammayn karo in gacan laysku qaada waajib ma aha tartiib noo dedejiya maya maya gacantaannu ka hadallaa annagu gacantaannu isku fahamnaaba rooblana macnihiisa waa garta horaana waxaa loo yidhi nimaan shanta kaa reebin ma garatay hadalkaama reebo war kala qabta war- waryaa waryaa war isdhaafa war cali baashow adiga kaa qabo anna kan baan qabanayahay kaa qabo bal adiga anna kanaan qabtay odowyada ilahay iyo balaada jabkaayo hogaadaya wal waxaa nagu nala ku samaynayo daya dadka ilaahay bal fiiri waryaa waryaa
Adi joog joog jigre jigre iska joog jigre ayb waaye joog waryaa jigrow waryaa jigrow alaabta hayga jajabin wax kale oo aan ahayn inaa alaabtayda jajabisay uma socotin waa ku garanaya aniga eh war naga joog waryaa islaam oo ninkaasi naga yidha alaabta jijimina waryaa islaan ah shaqadeennu ka Islaam, waryaa islaam oo ninkaasi naga yidhaahdeen si naga dhaha maxaa maxaan adiga ku yeelay waa adiga afkana goosanayee maxaan adiga jookay ku yeelay waa adiga adiga soo war goodiya ukaada ukaada war maxay tahay sidaan war ha la kala roonaado haddii la kala roonaanin roobba mada'o jigre adi walaalo ukaadiba usheeg cali baashi usheeg cali baashi adigu ninkan ma taqaanid ninkan waana sitaa waana sitaa waxaanan ka yaabayaa in ninkan tubcaana looga qaxo waana midda uu hadda tubcaana ku hayo dhibka iyo kaleedkiisa ma garanaysid ninkan inaan maanta kala baxna inaan isku kahaytaysa waxa ku dhaanta balaa warbar rooblow warbar adiga isdaji rooblow waadba ficnaan jirtee maanta maxaa ku qaaday rooblow rooblow aniga iyo adiga aniga iyo adiga wixii hadda ka dambeeya waa inoo dagaal adiga iyo inji-oogaaga iyo aniga mid baa tubcaanad u harhaya wallaanaa wada joogayn rooblow taas taa ku tasho ama boodbood ama ha boodbood waar hooy waar hooy waar hooy shaydaanka ha layska naaro waar hooy shaydaanka ha layska naaro bal hadda eega alaabtaydii koobabkaydii iyo suxuuntaydii digsiyaashaydii maacuuntaydii sida laiga jijabiya bal fiiriya bal Allah.
fiiriya sida laiga jijabiya Waa kaas.
wuxuu ka xun yahay jikar shaqadayda waa kaas anigu dhaawacii soo gaara madaxa ayaa ijaba ma nooli
maya maya fiiriya tartiib hadalka tartiib aan dhigna waxaa loo baahan yahay dulqaad iyo samir waxa waaye wax annaga tartiibkeen aan u dhammayn karno hadal ku dhammayn karno ma loo baahna in gacan iyo aflagaata iyo wax la jajabayo waxaana loo baahan yahay waxaad tihiin dadkii waaweynaa ee tubcaana ay ku dhisneed halla kale xishooda saan ceeb waaya alla ilaah alla ilaah waadna ceebayseen alla ilaah waadna ceebayseen ee bal marka hore naga soo dhaqaajiye maqaayadda jigrana danihiisa ha raacdo innagana beerta aan aadno arrintaanna aan ka tashanno meeshaa doontaan maya maya de maya maya u kaadi jigre u kaadi ardo adiga wixii kaa jajabay oo bakeeri ama saxan ah anigaa dhiibaaya lacagtiisa laakiin arrintaan saan inay noo noqoto dan ma noo aha war dhegaysta dhegaysta dhegaysta haye meel allaale meeshaad doontaan aada laakiin waxaad ogaataan tala aanan anugu wax ka gelin oo aanan wax ka ogayn inaysan idiin soconayn taa ogaada jigrow waxba laguma diidana ee dowgeedii la imow jacjac iyo muran joogto ah ha ku jirin nabaday nabaday anigu waan ka tegayaaye waxaad yeelaysaa ardoy waa sii soconayaaye koob shaahaysii kaabshahaysay kaabshahaysay shaacagaa kaa siiya alaabteedaa jajabiya maxaan kugu siiyaa naa waxba hana siinaa walahi.
Ah, naga Shaahagana joojiya.
ma qabne. Ma meelaa shaa ka cabnaa weeye.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaantaa kadib shirkan gaaban waa kii mar kasta aanu ku kulmi jirray tacabka hore markuu inoo dhammaado uguna diyaargaroobi jirray tacabka dambe waa garanay marka waxaa nasiib wanaaga inuu maanta nala joogo nagalana qayb galaya kulankan beeralayda tubcaano cali baashi oo marti noo ah waxaana jecelnahay inaan kaga hadalno dhowr umuurood oo ay ka mid yihiin sidii loo dhisi lahaa iskaashatada beeralayda oo aan horay uga hadalnay shirarkeennii hore
horta anamayba kuhumaa ini arantun marar badan oo hora noo baagati oo la fadaaya ini mar horeba la dhaamaayo oo laku guduba tan kale maybwa oo laku hormaray faday tacabka iyoonay iskaashatada madacaliyo waa runtiis arrinkan uu ka hadlayo waa runtiis taasina waxay ku dhacday iyadoo dhibaatooyin nooga yimaadeen bulshada nagu xeeran oo ay abaaruhu si toosa u dhibaateeyeen dibna ay u dhacday isku imaatinkii aanu kaga hadli lahayn arrinkaa isagaa waxaa taas weeliya iyadoo dagaalo ay ka dhaceen waddada soo gasha tubcaano islamarkaana caqabad ku noqotay sidii shirkan oo hore ugu dhici lahaa si kastaba ha ahaatee waxaa aniga ila quman in la dedejiyo dhismaha iskaashatooyinka beeralayda oo aan hubo inay wax weyn ka tari doonto sidii hore loogu dhigi lahaa wax soo saarka deegaanka waxaa kaloo jira oo aan rabaa inaan nii xasuusiyo inay jiraan beeralay kale oo ka tirsaneen deegaanka oo nala deris ah waxayna rabaan inay ka mid noqdaan iskaashigan cusub si oo loogu oggolaado maadaama tubcaana ay tahay degaan nabad ah oo dadkeedana is aaminsan yihiin ee waa fikrad fiican waxayna ila tahay inay soo dirsadaan ergada uga qaybgaleed maxaa yeelay iyagooba waa xoog beeral ah oo loo baahan yahay inay iskaashiga ka qayb galaan calibaashi inkastuu marti yahay deegaanku u dhashay mashruuca horumarinta beeraha ayaa ka mid ah qaybaha uu jecel yahay inuu wax ka ogaado kadibna uu dib ula noqdo si uu ugu raadiyo dhaqaale deeq iyo deynba leh haa haa waa runtaa roob leh hore arrintan waa oga wada xiriirnay waana mid loo baahan yahay horumarka tubcaano in kor loogu qaado sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan helo qorshihiinna ku aadan arrintaas si ay igu fududaato fahamkayga iyo sidii wax aan uga qaban lahaa arrintaas ee arrintaas diyaar ayaanu u nahay shirarkii hore wixii laga hadlay iyo talada guud ee beeralayda tubcaano un horta dhaqan haang madii horeeba isla shaqeeyi jarni lamba madoole la shaqeeyi jari oo la caawi jari walaayo ku dhimagna way ka kaalmay jari maynoo dhimnaaytay habka casriga ee oo lindhisaw iskaashatada runtaa waaye madcaliyow haddii loo baahan yahay midnimo aanan la imaanin niyad saafi ah iyo wax wada qabasho waxaan u malaynayaa dhammaanteenba horumar inaan gaari doonno calibaashiyow waa ilaahay mahaddi waxaa weliba kaaraha nooga buuxa badarkii aan gugii dhowaa tabcannay mid cusubna dayrta ayaan kaydsanay waxaase nasiib darro ah halkii aan u suuq gayn lahayn taas waa jirtaa haddii loo helin suuq dibadda ama gudaha waxaa dhib nagu noqohayso inaan soo iibsanno ama aan helno waxyaalihii kale oon u baahneen taas ay sheegtay shoobaay waa dhab waana waxyaalaha lagu xisaabtamo runtaa waaye dhuubow waxaan ku dadaali doonaa sidaan u heli lahayn suuq gudaha ama dibadda ah ama hay-ada naga iibsado oo arrintaas aan u gudbinno laakiin wax walba waxaa ka horreeya in nabad la helo haddii nabad la helin see wax loo samayn karaa ee warka lama saarnaadee taasina waa run haddii wax kasta oo aan soo saarno aan loo helayn waddo la mariyo waa mushkilad shirkankiisa kale haddee alla idmo waxau inaga wada hadli doonaa sidii ay suurtagal u tahay inaan helno waddo nabadeed oo aan dallageenna ku safarsano oo aan ku iibgeysanno
subaxa wanaagsan gabdho sidee la yahay waa la fiican yahay goorahala kale laguma arki jirin waaryahay maanta xaggee bay kaa keentay waa la fiican yahay laakiin sow aniga iyo adigu jookhay ballan maanaan lahayn maxaad iigu soo warcelin weyn haah waa runtaa war moog baa tahay mar horena waa kuu sheegay ee waad indhasar caadis
waad hee indhasar caadis sidee baan kugu indhasar caadiyey ma waxaan dow ahayn baan kuu sheegay waxaan kaala hadlay wax adiga dantaada ah hadda waa igala hadashay maxaase iga qabsaday war mau hoogsaanayay macallinkii sidee baan kaaga saa'id caleeyey ma waxaan dow ahayn baan kaala hadlay oo aan dantaada ahayn hadda waad igala hadashay maxaase iga qabsaday Ma- war mau haystaan iyo macalinkii maxaa kaa qabsan lahaa anigii macalinka ayaa qoorta isku aagelisay oo isdagaalay oo waxaan hawsheeda iyo a- jaad xuna madaxa ii gelisay
anigana maa warka wax iga siisiin warka wax iga siiya anigana waxaad moodaa inuu sisi yel warku ii soo gaaraye walaalay ardo adigu tan meella kuma lihid ee aniga iyo jookha isu kaayadaa ka dhex baxdantayada
maya maya maya maya anigu taa qaadan maayo jegrow waxyaalaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay naga daa walaalow waa laga wanaagsan yahay oo ardoy adigu waa adiga hadda isa soo maqiiqahayee maxaad arrinta aniga iyo jookha kala socotaa warila annagaa wax aragnay waxaan u malaynayaa inaad khaldan tahay oo aad laf catoobin ku haysid ardoy way la socotaa arda warkaas dhammaantiis anigii ardana war nooma kala qarsoona
waa runteed waan la socdaa inaa rabtay gabadha xaaska ah ee uu qabo ninka eheldiinka ahi inaad jaad iyo waxaanay kari karin aad qorta u gelisid waan la socdaa kumana suura gelisid taase ka warran
waxaad maqasheen qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
barnaamijkaasi intaasi aan kaga gudubno qaybta labaiylabaatanaad hadduu aan la yidhaahdo toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan maxmed bal war- wararkii ugu waaweynaa laba iyo mid maxsanid colaad kooxaha gurmadka caalamka ka socda ayaa ku qulqulaya dalka nebaal oo laba cisho ka hor uu dhulgariir xoog weynihi dhulgariir xoog weyni ku dilay ugu yaraan soddon iyo adhaade saddex kun iyo toddoba boqol oo qof dhulgariirkan ayaa waxaa ku dhaacoomay in ka badan kumanaan kale kooxaha badbaadada ayaa baadhaya burburka hoostiisa si loo hubiyo inay jiraan dad nool burburka dhulka iyo dhismaha ayaa caqabad ku ah kooxaha waxbaadigoobaya isgaadhsiinta ayaa ka go-an dhulka fog ee ka baxsan caasimadda dhinaca wararka dalka maraykankana kuraasta kaniisad ku taala bariga magaalada baltimore gobolka maryland ee dalka maraykanka ayaa isniintii maanta ahayd waxaa buuxdhaafiyay dad goobtaas ugu yimid si ay ugu tacsiyeeyaan qoyska nin shan iyo labaatan jir ah oo kasoo jeeda bulshada madow ee maraykanka ninkan oo lagu magacaabo freddy grey ayaa u dhintay dhaawac kasoo gaadhay maray booliisku xabsiga u taxaabayeen aad baad umahadsan tahay maxamed haatanna aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanada muslimo qaasan iyo heestii nasiib
isku kaan naqeeyo nina iiga kaa dhigay nimceebo keeniyo inayow nasiiba isku kaan naqeeyo nina iiga kaa dhigay waligayna ceebiyo naxliga ma aad mudan xumaniyaad dammaan gelin mana kuula noolay anumba
heestaasi nasiib iyo fanaanada muslimo qaasim hiloole waxay u dambeeyeen barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba caaw kalaad dhegaysataan inta haddii laadhado toddobaadka dambe aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno ka horna berri aroor lixdiiyo barhka oo anigoo maxamed cabdi maxamed colod xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan
nasrigii adduunyiyo wehel aad u noqotay nimco iyo kalgacal iyo inayow naftaydaad nasrigii adduunyiyo wehel aad u noqotay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.